بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah amiirka imaarada islaamiga ah oo jeediyey kelimad ku socotay shacabka reer afgaan iyo guud ahaan muslimiinta caalamka waxaan soo gudbin doonnaa tarjumada kelimadda amiirulmu'miniin sheekh mowlowi haybatullaahi akhunsadah qodobada kale ee caalamulyoom aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xanuunka furqa daanyeerka oo ku sii faafaya caalamka iyadoo waddamo hor leh uu gaaray caabuqan yuhuudda oo gudaha lubnaan ka fulisay duqaymo ay dad badani ku geeriyoodeen xilli ay sii karaar qaadanayso xiisadda bariga dhexe shiinaha oo walaaca ka muujiyey gantaalada maraykanka uu ku daabulay dalka filibiin haddaba saameyn intee la eg ayay biijiin ku keeni kartaa tallaabadaasi qodobadaasi iyo xubintii wargaysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى wahagaag dhegaystayaal waa maalin axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa amiirka imaarada islaamiga ah ee afghanistan sheekh mowlabi haybatullaahi akhunsadah ayaa jeediyey kelimad ku socotay shacabka reer afghanistan iyo guud ahaan muslimiinta caalamka amiirka ayaa ka hadlay arrimo kala duwan isagoo sidoo kale diray fariimo muhiim ah haddaba waxaan barnaamijka maanta idinkugu soo gudbin doonnaa tarjamadda kelimadda amiirka oo dhammaystiran waxaan halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen faysal mahad الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدر منذ culimmada sharafta badan iyo mujaahidiinta daacadda u ah diinta allaah iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan ugu horrayn waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan dhammaantiin idinkugu hambalyaynayaa guushan weyn idinka iyo muslimiinta oo dhammina waxaan ugu hambalyaynayaa fadxigan iyo guushan allana waxaan weyddiisanaynaa inuu mujaahidiinta ka aqbalo nafurka ay sameeyeen dhammaan muslimiinta shahiidayna allaha ka aqbalo shahaadadooda allaha idinka aqbalo dadaallada aad bixiseen iyo dadaal weliba uu bixiyey qof kasta oo muqlis ah oo dadaalkiisa ku bixiya sidii aan u heli lahayn xorriyaddan aan alla weyddiisanayno inuu noo joogteeyo waxaan alla weyddiisanaynaa in maalinkan uu ka dhigo maalin guul fatxi iyo mid baraka leh oo sabab u noqdaa inay muslimiintu badbaadaan sidaba uu alle uga xoreeyey muslimiinta afghanistaan maalinkan dulmiga gaalada iyo gumaysigooda ayaan alle u weyddiisanaynaa in muslimiinta caalamka oo dhammi ka xoreeyo dulmiga gaalada iyo xadgudubkooda si la mida sida uu alle u guuleeyey muslimiinta afghanistaan ayaan allaah weyddiisanaynaa inuu u guuleeyo dhammaan muslimiinta meel kastoo ay dunida ka joogaan walaalaha sharafta badan in cadowga laga xoroobo dhabtii waa nimco weyn uu allana siiyey waxaana waajib nagu ah inaan dhowrno nimcadaas ilaalinta nimcadana waxay ku imaanaysaa in marka hore alle looga mahad celiyo nimcada isagana la qaabilo marka raadiya raaligelinta allaah iskana ilaaliya wax weliba oo carro gelin kara sharciga allana ku soo dabaala dalka waajibaadka ugu weyn ee naga saaran waa inaan hirgelinno shareecada islaamka oo aan u adeegno diinta allaah maanta oo kale alle wuu noo hiiliyey guushana wuuna siiyey marka waxaa waajib nagu ah inaan gudanno xuquuqda uu alle nagu leeyahay oo aan ugu mahadinno sida uu noogu isxaanfalay waxaa sidoo kale waajib nagu ah inaan ka fogaanno inaan caragelinna allah subxaanahu wa tacaala waa inaan noqonnaa dad oofiya ballankii ay allaah la galeen sida buu alle noogu dhabeeyey yaboohiisa ahaa haddii aad alle u gargaartaan isagana wuu idiin gargaarayaa waxaa waajib nagu ah inaan u gargaarno diinta allaah sidaba uu allaah inoogu gargaaray waa inaan daacad u noqonnaa allaah oo aan marnaba ka tegin diintiisa walaalayaal mas-uuliyaddanna saaran waa inaan diinta islaamka ku dhaqannaa ilaa aan ka dhimanayno tani waa mas-uuliyaddanna saaran mana ahan mas-uuliyad kumeel gaar ah intaba aan nool nahay waxaan shareecada islaamka ku maamuli doonnaa nolosheenna iyo dadka kale alle waxaan weyddiisanaynaa inuuna hanuuniyo hanuunka dadka kalena uu sabab inooga dhigo uunana hagaajiyo hagaagga dadka kalena uu sabab inooga dhigo sababna inooga dhigo islaaxa addoommada allaah allana waxaan weyddiisanaynaa inuu noo daa'imo xornimadan
لدينا تجارب في أفغانستان عندما قدم المجاهدون تضحيات في عهد الاحتلال السوفيتي فتقبل الله تضحياتهم وأكرم المجاهدين بالفوز فهزموا القوات السوفيتية مقابل دمائهم وأرواحهم فالله يأتي walaalayaal dhabtii wuxuu jihaadkaiyo halganku ahaa mid guulaystay waxaan leennahay tajaarub hore oo ah xilligii ay mujaahidiintu nafhur badan sameeyeen markii dagaalka lagula jiray midowgii soofiyeed guul ayuuna ku soo idlaaday halgankaas allaha aqbalo nafurka ay mujaahidiintu sameeyeen waxay jebiyeen midowgii soofiyeed iyagoo bixiye naftooda iyo dhiiggooda sideedaba allaah wuxuu farajka keenaa culayska kadib laakiin markii uu farajku yimid dhabbihii ayaa isbeddelay xaaladdiina xaalad kale ayay isku beddeshay in badan way dhacdaa in qofku uu ku guulaysto imtixaanka culaysyada laakiin aanu ku guulaysan imtixaanka guusha qofkana way dhacdaa in guusha imtixaan looga dhigo ka dibna uu fashilmo alle nagama dhiga eh alle wuxuuna siiyey tawfiiq ku timid fadligiisa dadkuna nafuur badan ayay bixiyeen imtixaankii culayskana waxaan ka soo baxnay annagoo guulaysannay allana waxaan weyddiisanaynaa in imtixaanka guusha uu noogu dhammeeyo guul iyo tawfiiq alxamdulilaah ilaa hadda waxaan ku jirnaa xaalad wanaagsan allana raalli ayaan ka nahay isagana waxaan weyddiisanaynaa inuu raalli naga noqdo nidaamka islaamiga ah waa nidaam sharci oo talada gacanta ku haya xilligan xuquuqda muslimiintana waxay ku dhowrsan tahay harka maamulkan nabad amni iyo barwaaqo ayaana ka jira dalkeenna maantana waxaan ku naaloonaynaa amniga ka jira guud ahaan afghanistaan alle khayr ha ku abaalmariyo dhammaan mujaahidiinta amniga iyo nabadda ku soo dabaalay afghanistaan iyaga ayaa ah sababta muuqata laakiin sida xaqiiqada ah amnigan waxaa keenay allah subxaanahu wa tacaala alla ayaan uga mahadinaynaa nimcadan ilaahay baana ku mahadsan oo waxaa dadaal ballaaran lagu bixinayaa hirgelinta shareecada islaamka maamulka islaamiguna maalinba maalinta ka dambaysa wuu sii xoogaysanayaa waxaan ka codsanaynaa dhammaan walaalaha mujaahidiinta iyo muslimiinta inaysan fududaysan gudashada waajibaadka saaran maxaa yeelay xornimadan aan gaarnay waxaan ku weyn karnaa dayacaad aan samayno suuragal ma aha inaad dhoohano noqoto feejignow oo ilaali xuduudaha shareecada islaamka qalbiga yuusan idinka gelin jacaylka adduunyada xilalka iyo sumcadda ha ku tartamina adduunyada iyo inaad heshaan xilalka sidaba kuwa idinka horreeyey ugu tartameen oo markaa kadib u dagaalameen mid welibana uu koox gaara u samaystay waxaana bilowday qoomiyad gobollaysi iyo colaad mid kasta oo ka mid ahna wuxuu samaystay xukuumad isaga u gaara ka fogaada dhammaan arrimahaas xidhiirka idinka dhexeeyana xoojiya dhexdiinnana isku dabacsanaada oo isku tura maxaa yeelay taasi waxaad ku helaysaan raalli ahaanshaha allaah iyo shacabkeenna ha ka dhiganina kalgacalka iyo colaadda mid ku tirsan qaraabnimada allah wuxuu ku yidhi mid ka mida ambiyadiisa kama mid ahan ahalkaaga markii uu wiilkiisu fasahaday oo uu ka baxay daacada allaah dadka aan gacal ka dhiganayno waa owliyada uu alle raalli ka noqday cadowgeenna waa cadowga diinta islaamka arrintan ah in qofka alla dartii wax u xidhiiriyo alla dartii wax u gooyo alla dartii wax u jeclaado alla dartiina wax u naco waa darajaadka iimaanka midka ugu sarreeya ee ku dadaala in tilmaantaas la idinka helo tallaabo welibana alla dartii u qaada diinka allaahna ku jaangooya naftiina ka dhowra jacaylka awoodda iyo sumcadda kana fogaada jacaylka qowmiyadda mana bannaana in dhexdiinna laga dareemo isku soo dhowaanshiyo ku dhisan qowmiyad iyo deegaan oo sax ma ahan inaad tidhaahdaan qofkan wuxuu ka soo jeedaa waqooyiga koonfurta ama bariga iyo galbeedka afkaarta ah kani waa farrisi kani waa bashtuuni kani waa daajiki kani waa osbaki kanina waa baluushi waa inaan dhexdiinna marnaba lagu arkin u fiirsada halbeegga wanaagga waa islaamka iyo allakacabsiga oo keliya ee islaamka iyo taqwada ka dhigtaa halbeegga aad ku jaangoonaysaan xidhiiradiinna walaaltinimada dhexdiinna ahna ilaaliya sidaba uu allaah idinku amray aayadda odhanaysa innama almu'minuuna ikhwa haddii aad sidaas ahaataan oo aad ku sugnaataan shareecada islaamka alle wuu baaqi yeeli doonaa maamulkan aadna mas-uuliyad isaga saara hirgelinta nidaamka islaamiga ah oo ka dhaqangeliya guryihiinna tuulooyinkiinna naftiinna asxaabtiinna iyo ehelkiinna isku daya inaad xaqiijisaan caddaaladda maxaa yeelay waa arrin muhiim ah hana hilmaamina in marka hore aad amarka allaah ku dabaqdaan naftiinna ka dibna ehelkiinna iyo qaraabadiinna fulinta xukunka allaah ha ku kala duwina kan faqiirka ah iyo kan hodanka ah cadaaladna ka sameeya fulinta xukunnada shareecada culimmada mujaahidiinta qudaadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulanka haddii nidaamkan islaamiga uu hirgeliyo caddaaladda dadkana caddaalad ku maamulo ogaada inuu sii jiri doono maamulkan ilaa qiyaamaha haddiise caddaalad laga waayo wuu tirtirmi doonaa maamulkan marka laga hadlayo xukunka shareecada islaamka ma jiro farqi u dhexeeya qofka hodanka ah iyo kan faqiirka ah haddii uu dulmi u dhaco lana waayo qof inkira wuu suuli doonaa maamulkan haddii tallaabo weliba oo la qaato ay ku imaanayso weji iyo ergo lana dayaco dadka fuqarada ah oo kuwa xoogga leh iyo dadka ergada ay ka timid la hormariyo caddaaladdu way burburaysaa mana sii jirayo nidaamkan oo wuu burburi doonaa marka juhdigiinna oo dhammi isugu geeya inaad u adeegtaan fuqarada oo dabcan ah kuwa dulman weyneeya dadka noocaas ah oo maamuusa mar weliba ogaada oo u fiirsada in waddanka la yidhaahdo afghanistaan uu hoy u yahay dadka dhibaataysan kani waa dalka shuhadada iyo dhaawacyada ma jiro guri ku yaalla afghanistaan oo aan muruga dareemin ma jiro guri ku yaalla dalkan ilaa wuxuu horay shahiid ama qof dhaawac ah ama qof xabsiga cadowga ku jira dhammaan dadka ku nool waddankan waa kuwa sidaa loo dhibaateeyey ee si wanaagsan ugu adeega oo weyneeya oo maamuusa allana maanta guusha ayuu gacanta idiin geliyey mana jiro qof filayey in sidan ay ku imaan doonto guusha ma jirin cid filaysay in sidan fudud lagu jiridsiibi doono fasahaadka iyo shartii uu gumaystuhu ku bayray dalkan laakiin markii uu dhammaaday gumaystaha jariimo weliba ayaa dhammaatay shar welibana way qarsoontay alle ayaana ku mahadsan dhammaan arrimahaasi waxay ku dhaceen kaalmada allaah alle ayaana guulaystay haa alle ayaa ka guulaystay ee alle u mahdiya una sujuuda muslimiintana u naxariista gumaystuhu wuxuu gaboodfalla ba'an u geystay dadkan ku dhowaad afartan iyo shan sanno dadkan waa la dulmiyey way barakaceen way dhibtoodeen waxaana la gaaray wakhtigii dhaawacyadooda la dhayi lahaa ee aan u adeegno dadkan allana aan weyddiisanno inuu noogu kaalmeeyo inaan dadkan u adeegno adduunkooda iyo aakhiradooda marka hore u adeega diinta oo carruurtooda bara diinta allaah bara cilmiga bara islaamnimada qof kastoo idinka mid ahna waa inuu qaataa mas-uuliyaddaas ah in loo adeego diinta islaamka tallaabada labaad waa inaad u adeegtaan adduunyadooda oo aad siisaan adeegyo dhaqaale oo aad dhoortaan hantida muslimiinta oo aad gaarsiisaan dadka mudan sida agoommaha iyo fuqurada waa inaad u kuurgashaan xaaladda dadka fuqurada ah alla waxaan weyddiisanaynaa inuu noo daa'imiyo xorriyadan muslimiintana ku sugo diintan أيها الإخوة ادعوا لمسؤوليكم ولولاة أموركم في صلواتكم ادعوا, ادعوا لهم هكذا اللهم ثبت مسؤولينا وارزقهم الاستقامة في تحكيم النظام الإسلامي في البلاد ولا تجعل حب المنصب في قلوبهم يا رب ولا تجعل في قلوبهم حب الدنيا ولا تجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا واجعل اللهم في قلوبهم حبك وحب دينك وحب العدل واجعل في قلوبهم حب خدمة الشريعة الإسلامية وحب خدمة الناس ادعوا لي أيضا بصلاح أمري فيكم أنا قرأت في كتاب الدر المختار والعلماء جالسون هنا وقد كتب فيه أنه يجب على الرعية الدعاء لقادتهم وولاة أمورهم وأمرائهم walaalayaal salaadaha iyo sujuudda ugu duceeya dadka mas-uuliyaddiina haya oo dhaha sida tan allow sug madaxdeenna kuna toosi inay shareecada islaamka ka hirgeliyaan waddanka jacaylka mansabka iyo adduunyadana qalbigooda ha gelin rabbiyow ilaahow colaad iyo xaasidnimo yuusan qalbigooda u gelin kuwii iyaga ka horreeyey ee mu'miniinta ahaa qalbigoodana waxaad gelisaa jacaylkaaga jacaylka diinta iyo caddaaladda iyo jacaylka inay u adeegaan shareecada islaamka iyo dadka muslimiinta ah anigana sidoo kale waxaad iigu ducaysaan inuu igu toosiyo xilka aan idin hayo waxaan kitaabka addurulmukhtaar ka akhriyey culimmaduna way fadhiyaane inay waajib ku tahay raaciyada inay u duceeyaan hoggaankooda iyo madaxdooda kelimadda ah waa waajib ayaana ku timid waxayna ka dhigan tahay inay waajib tahay in loo duceeyo imaamka qofkii aan u ducayninna wuu dembaabayaa si la mid ah sidaad ugu ducaynaysaan waalidiinteenna oo aad u leedihiin allow u dembidhaaf waalidiinteenna waa inaad dhahdaa allaah qalbiyada gadgadiyow ku sug quluubta madaxdeenna jacaylka diinta jacaylkaaga iyo daacadaada amiirkeennana xaqa ku sug oo qalbigiisa geli jacaylka caddaaladda allama qadaree haddii quluubta madaxda ay dhinaca kale aaddo maadaama khudba jimcaha ugu ducayno abuubakar assadiiq cumar cuhmaan cali labada xasan iyo xuseen iyo faadima binti moxamed sala allahu calayhi wasallam dhammaantood allaha ka raali noqdee radia allaahu canhum iyagoo weliba ka mida tobanka jannada loogu bishaareeyey annaga ayaa kaga baahi badan ducada ilaan waxaan nahay hoggaan jira wakhti aakhiruzamaan ah oo waxaan nahay kuwa taag daran oo liita marka laga hadlayo cilmiga alla ka cabsiga sidaas darteed ma awoodno inaan tallaabo qaadno iyadoo aanay muslimiinta inoo ducaynin mas-uuliyiinta oo dhammi ugu duceeya inuu alla toosiyo xaalkooda ikhlaasna ku arsaaqo quluubtoodana alla ku sugo diintiisa iyo daacadiisa haddii ay quluubtooda mar keliya isgediso waxaan la kulmaynaa masiir halis ah oo foolxumo badan sidaba horey u dhacday allaha barakeeya kulankiinna ugu dambayntii waan idiin hambalyeynayaa dhammaantiinna culimmada iyo hoggaankana waan u hambalyeynayaa dhammaan reer afghanistaan iyo muslimiintana waan u hambalyeynayaa gunta hoose ee qalbigayga ayaan idinkaga hambalyeynayaa allah ha barakeeyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan iyo munaasabaddan allah ha barakeeyo muslimiinta ku nool daafaha dunida alla u weyddiiya inuu faraj siiyo walaalihiinna muslimiinta filistiin allow reer filistiin sii guul degdeg ah oo ay kaga xoroobaan daalimiinta alla waxaan weyddiisanaynaa inuu falastiin xoreeyo sidaba uu afghanistaan u xoreeyey alle waxaan weyddiisanaynaa inuu reer filistiin ka dulqaado dulmiga yahuudda oo uu xoreeyo masjidul aqsa iyo baytulmaqdes oo aan goobjoog ahaanno furashadiisa iyo guusha muslimiinta alle waxaan weyddiisanaynaa inuu yahuudda ciqaabo ciqaab xanuun badan sidaba uu horay u ciqaabay fircoon namruud iyo reer caad allow ka xafid dhammaan muslimiinta caalamka dulmiga daalimiinta ma doonayo inaan wakhtigiinna intaan ka badan idinka qaato waxaan rabay inaan idinla wadaago farxadda maalintan aad baana ugu faraxsanahay kulankiinna iyo inaan idinla kulmo guriga waxaan uga soo baxay anigoo ajar niyaysanaya niyadda ah inaan ka qayb galo kulan ay muslimiintu leeyihiin oo aan ka soo duceeyo kulankaas waa intaasoo alle iga aqbalo ducada alla waxaan weyddiisanaynaa inuu ducadeenna ajiibo qalbigiinna alla ku soo xaadiriya oo barya wuuna idin ajiibayaaye maxaa yeelay kulankiinnu waa mid barakaysan gacmaha mas-uuliyiintan alla khayr badan ha ku keenno alla ha idin dhowro hana idinka xifdiyo fidno weliba mas-uuliyiintiinnana ha ka ilaaliyo fitanta adduunyo alla waxaan weyddiisanaynaa in muslimiinta caalamka oo dhammi ka ilaaliyo fitanta wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin واخر دعوانا ان الحمد لله والسلام عليكم ورحمه بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى waa hagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa soo jeedinaya walaalkeen ilyas cabdulaahi suhib aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan markan soo qabta saxiifadda ugu horreysa oo ah asharqul awsad waxay daawacday maqaal ay ku faaqidaysa heerka uu maraya caabuqa cusub ee embox ama furuqa daanyarada xilli waddamo cusub ay ku soo biireen liiska dalalka uu faraha ba'ani ku haya xanuunkan dilaaga ah sida ay tibaaxaysa xogta majalladan ingiriiska ah waxaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay sarow-kac sameeyey tirada dadka uu soo ritay embox kuwaas oo sida la sheegay hadda ka hooseeya xaaladda u gurmashada oo ka dhigan dabcan inay ku xisaabsan yihiin liiska dhimashada maadaama aanan kiisaskooda waxba laga qaban karin sida aan shalay ku xusnay xubintan wargeysyada waxa uu xanuunkan si xawli ah ugu faafayaa bariga iyo bartamaha qaaradda afrika waxayna saacadihii lasoo dhaafay hay-adaha ugu sarsareeya ee xagga caafimaadka ee qaaraddan ay sheegeen inay diiwaangeliyeen ilaa siddeed iyo toban kun oo kiisas hor leh ah sidoo kale waxa ay tibaaxayaan inay sare u kacday tirada dadka uu xanuunkan ku dilay gudaha afrika loona baahan yahay in dadku markii ay isku arkaan calaamadihiisa ay ka fogaadaan waxyaabaha sababi kara inay qaadsiiyaan shakhsiyaad kale waa sida ay hadalka u dhigeene dhanka kale waxaa xusid mudan in liiska waddamada xanuunkan la daaladhacaya ay ku soo biireen kuwo hor leh waxaana ka mid ah bakistaan iyo burundi waxaana mid weliba laga soo sheegayaa kiisas tiro badan oo xanuunkan ah burundi ayaa aaminsan in xanuunkan uu uga yimid dhanka kongo oo ay xuduud wadaagaan maadaama dalkaas uu noqday midka keliya ee ay dadkiisu la dhiban yihiin xanuunkan ee dhaca bartamaha qaaradda afrika halka xogaha qaarna ayba sheegayaan inay tahay meeshii uu ka soo askumayba haddii aan intaas uga gudubno xogihii ugu dambeeyey ee ka soo kordhay caabuqan iyo warbixinta ay daabacday majalladda asharqul awsad waxaan iminka soo qabanayaa saxiifadda bolitico oo ka soo baxda dalka maraykanka waxay nashirisay warbixin ay ku qaadaadhigayso yuhuudda oo mar kale gudaha lubnaan ka fulisay duqayn ay dad badan ku geeriyoodeen xilli ay sii karaar qaadanaysa xiisadda u dhexaysa ururka isugu yara xisbullah iyo maamulka gumaystaha yuhuudda duqayntan ayaa si gaar ah kaga dhacday halka lagu magacaabo waadi kafuur ee ka tirsan gobolka nabadiyah ee koonfurta lubnaan waxayna gantaaladu haleeleen sida ay xoguhu sheegayaan dhismo ay degganaayeen qoys ka soo jeeda dalka suuriya inta la xaqiijiyey ilaa hadda waxaa halkaas ku geeriyooday toban ruux oo ay ku jirtay haweeney iyo laba carruur ah oo ay iyadu dhashay waxaa sidoo kale jira dhaawacyo fara badan oo hadda qaarkood lagula tacaalaya isbitaallada waaweyn ee waddankaas waana sida ay soo gudbiyeen hay-adaha caafimaad ee lubnaan maamulka gumaystaha yuhuudda oo war soo saaray duqayntaas kadib ayaa sheegay in meesha ay beegsadeen ay tahay xarun hubka lagu keediyo oo ay leeyihiin ururka isugu yara xisbullah walow iyaga dhankooda ay sheegeen in goobta uu gumaystuhu ku garaacay gantaaladu ay ahayd aag ay ku nool yihiin dad reed ah xiisadda dhinacyada ayaa si aad ah ugu muuqata mid sii karaar qaadanaysa waxayna tan iyo siddeedii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan oo ah maalin kadib markii uu bilowday howlgalka duufaanta al aqsa ay dhinacyadu isweedaarsadeen weerar aad u culus oo uu mid weliba ku waayey rag muhiim u ahaa haddii aan halkaas kaga gudubno xiisadda lubnaan iyo gumaystaha iyo warbixintii ay daabacday bolitico waxaan markan soo qabanayaa majalladda news week waxa ay warbixin ka daabacday xukuumadda beijin oo walaac daran ka muujisay gantaalada faraha badan ee uu maraykanku dhowaan ku daabulay dalka filibiin iyo saamaynta ay shiinuhu middaasi ku keeni karto sida aan la socno bishii julaay ee sanadkan xukuumadda washington ayaa dalka filibiin geysay gantaalo fara badan oo ah nuuca ridada dhexe waxayna markaasi sheegtay inay uga qayb qaadanayso dhowlatus militari oo ay samaynaysay dowladda filibiin balse waxaa arrinkaas walaac daran ka muujiyey shiinaha isagoona sheegay in midaan ay khatar gelin karto xaaladda amni ee gobolka waxaana durbadiiba wada xiriiray wasiirada arrimaha dibadda ee labada waddan waa shiinaha iyo filibiine iyagoona isku soo hadal qaaday khatarta ka dhalan karta in gudaha gobolka ay yaalaan hub intan la eg oo uu maraykanku leeyahay waxa uuna wasiirka arrimaha dibadda filibiin enrik we uu dhiggiisa shiinaha ninka lagu magacaabo wangiyi uu u sheegay in ujeedka maraykanka uu halkan u keenay hubkiisa ay tahay inuu uga qayb qaato dhowlatuskooda militari muddooyinka soo aadanna la qaadi doono dibna loogu celin doono halkii asal ahaan laga keenay loolanka dhan weliba ah ee u dhexeeya xukuumadaha washington iyo beijin ayaa sabab u noqday in midba uu midka kale isaga ilaaliyo il gaar ah iyadoo dhanka kale ku dadaalaysa sidii ay u naafeyn lahayd ilaha dhaqaale ee muhiimka ah waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda ugu dambeysa ee xubinteenna maanta waxayna noqonaysaa miami herald waxay daabacday warbixin ay ku lafaguraysa booliskii kenya ee la geeyey waddanka haiti oo halkii uu ka hortegi lahaa kooxaha wada rabshadaha isaga u baahday in loo gurmado misena lasoo badbaadiyo qodobkan ayaa si aad ah u haysta canaawinta ugu horreeya ee majalladaha ka soo baxa guud ahaan qaaradda afrika iyo xitaa kuwo kale oo fadhigoodu yahay waddamada yurubiyaanka sida warbixintu ay sheegaysa booliskii kenya ee waddankan loo geeyey inuu kaalin lixaad leh ka qaata sidii loo soo afjari lahaa rabshadaha xooggan ayaa hadda u muuqda mid isaga gacankugabbad ah warbixinnada qaar ee laga qorayo qodobkan ayaa badankood sheegaya in booliska xukuumadda nairobi keliya ay yaqaanaan sida waddooyinka kenya loogu jirdila haweenka taasina ay deliil u tahay in waddankii loo geeyey gurmad ahaan inay kooxaha burcadka soo afjaraan iska daayee in iyagu lafahooda hadda la baadigoobayo oo qaarkood laga soo badbaadiyey gacanta rabshadawadayaasha dhegaystayaal halkaas ayaannu uga bixinnaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan iminkana aan dib ugu laabanna suheyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka calamulyom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى